أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal saaka waa subax jimco ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha labaad ee safar sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri qodobada wararka andalus saaka ay kuwada ugu door koraan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qaraxa la beegsada gaare ay la socdeen saraakiil iyo askar ka tirsanaa kooxda hirdada kuwaasoo ku huranaa dhulboobka ay kooxda hirdada ka wado deegaanada dhacaduleedka magaalada muqdisho dowladda xabashida etoobiya ayaa boqolaal askari oo hor leh kusoo daabulaysa duleedka degmada bered xaawo ay ku loolamayaan maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta in ka badan labaatan tahriibayaal soomaaliya ayaa ku dhintay xeebaha dalka talyaaniga munaasabad lagu soo gebagabaynayey dhismaha masjid cusub ayaa ka dhacday mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool nadwe cilmiyeed qayimaha oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka ayaa lagu qabtay mid ka mid a masaajidda magaalada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo dumarka muslimaadka ee ku dhaqan mid ka mid a deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ayaa wareejiyey hadaayaad kala duwan ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore sidoo kale warkeena subax ee saaka waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan cudurka gowracatada oo halis baan ku haya carruurta soomaaliyeed ee ku nool gobollo ka tirsan soomaaliya أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن
intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ee kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qaraxa la beegsaday gaare ay la socdeen saraakiil iyo askar ka tirsan kooxda hirdada kuwaasoo ku holanaa dhulboobka kooxda hirdada ee ka wada deegaanada dhacaduleedka magaalada muqdisho weerarkan qaraxa waxa uu ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan xaafadda lagu magacaabo jabadgeelle ee duleedka magaalada muqdisho waxaana si gaara loogu bartilmaamaysaday saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda hirdada mid ka mid a saraakiishii dhulboobkaas horkacaya ayaa dhintay iyadoo sidoo kalena la dilay askari ka tirsanaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee la bartilmaamaysaday waana qayb ka mid ah howlgallada ciidamada mujaahidiinta ay ka fulinayaan deegaanada dhacaduleedka magaalada muqdisho ee cadowga allaa lagu bartilmaamaysanayo dowladda xabashada itoobiya ayaa boqolaal askari oo horle kusoo daabulaysa duleedka degmada beled xaawo ay ku loolamayaan maleeshiyaad murtadiinta ka wada tirsan walaalkeen khaalid xasan ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya xiisadaha colaadeed ee u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa weli laga dareemayaa degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka gadow ee dhaca koonfurta dalka soomaaliya wararka ka imaanaya magaalada beledxaawo ayaa sheegaya in mar kale halkaas ay ka alulsan yihiin xiisado colaadeed oo sababi kara in dhinacyada murtadiintu ay ku dul dagaalamaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaaladaas sida ay xoguhu sheegayaan maleeshiyaad fara badan oo ka tirsan maamulka isku magacaabay jubbaland ayna la socdaan ciidamo ka tirsan xabashada ethoobiya ayaa soo buuxdhaafiyey deegaanka suufka ee dhaca xuduud beenaadka islamarkaana u dhow beled xaawo ciidamada xabashida oo wata gaadiidka gaashaaman iyo kuwa ciidamada xambaara ee loo yaqaano uulaalada ayaa la arkay iyagoo saldhigyada hubkooda u jihaynaya dhanka beled xaawo sidoo kale deegaan kala qaybiyo mandheera iyo beled xaawo ayaa saaka lagu arkay qaar ka mid ah maleeshiyaadkii dhowaan ka firxaday dagaalkii ka dhacay beled xaawo kuwaasoo daacad u ah maamulka riddada ee axmed madoobe wararkii u dambeeyay ayaa sheegaya in kooxda riddada soomaaliya ay maleeshiyaad horleh diyaarada ku geysay magaalada beled xaawo kuwaasoo garoonka diyaaradaha ay kaga qaaday diyaarado mahadsanid khaalid in ka badan labaatan tahriibayaal soomaaliya ayaa ku dhintay xeebaha dalka talyaaniga walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan eegaya faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dhacdooyinka laga soo tebiyo badda mediteraneanka ee ay ku licinayaan dadka soomaaliyeed in ka badan labaatan qof oo soomaali ah ayaa ku dhimatay xeebaha talyaaniga ibraahim cumar oo kooxda riddada ugu magacaaban safiirka safaaradda ay ku leeyihiin talyaaniga ayaa waraysi uu bixiyey ku xaqiijiyey in dhacdadan ay ka dhacday jasiiradda lambadusa ee dalkaasi talyaaniga halkaasoo ay ku dhinteen saddex labaatan qof oo soomaali ah wararku waxay sheegayaan in dhacdadan a timid marka ay degeen laba doonyood oo ay la socdeen dad tahriibyaal ah oo ka soo baxay liibiya kuna sii jeeday dalka talyaaniga doonyaha ayaa degay markii ay cilado ku yimaadeen waxayna taasi keentay in saddex labaatan qof oo soomaali ah goobta ku dhintaan ilwareedo kale ayaa sheegaya in kooxaha gurmadka ilaalada xeebaha talyaaniga ay keliya ku guulaysteen inay nolol ku helaan shan iyo toban qof tahriibiyaasha dhacdadan la kulmay ayaa ku dhow boqol qof sida la tilmaamayo arrintan ayaa waxay qayb ka tahay dhacdooyinka shiraalbadeedyada ah ee ay la kulmayaan tahriibiyaasha ka soo jeeda afrika ee doonaya inay gaaraan dalalka yurub shiralka dhanka badda ee sanadkan keliya ka dhacaya badda mediteraneanka waxaa ku dhintay lix boqol toddobaatan shan qof sida ay muujinayaan tirakoobyo la helay mahadsanid abushiiba munaasabad lagu soo gebagabeynaya dhismaha masjid cusub ayaa ka dhacday mid ka mid a deegaanada hoostaga degmada teeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bokool walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan eegaya
waxa uu ahaa safar igu qaatay wax ka badan laba iyo toban saacadood oo aan ku gaaray deegaanka daarusalaam oo qiyaastii dhanka koonfur galbeed shan iyo labaatan kilomitir kaga beegan degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool deegaankan waxaa ka dhacday munaasabad si sare ah loo soo agaasimay oo ay goobjoog ahayeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada tieglow culummo nuqabo waxgarad ganacsato iyo mas-uuliyiin kale taasoo lagu furayay masjidkan cusub ee laga hirgeliyay deegaanka kadib muddo dhowr bilood ah oo uu socday dhismaha masjidka masjidkan waxaa loo bixiyey masjidu tawxiid waxaana si toosa loo soo gebagabeeyey dhismihiisa qarashaadka lagu dhisay inta badan waxaa bixiyey dadka deegaanka oo u badan xoolo dhaqato iyo beeraley sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ahaa culummadii munaasabadda ka qayb gashay ayaa kelimad tawciye ah ka jeediyey munaasabadda marka rasuulka sal aleh wasalam ma eray dadka masjid dhisow walaa ilaahay subxaana wa taala aan ka diyaaray janaadiya tilmaam man banaa lilaahi masjidan bana allaahu lahu beytan fi ljanna laankii dhiso masjid ilaahay daraadisan dhiso allan dhiso ilaahay wayban dhisay gurimaynka dhisay janaado dhatiya ilaahay gurinka dhisa marka lankiiba ka qiib qaaday oo fikirkaad lahay oo dhisay ilaahay subxaana wa taala waybaan ka diyaariyey jinaadaha biidanka diyaariya taas hortay ka bishaaraysadeen mid ka mid a guddiga dhismaha ee loo xilsaaray masjidkan oo dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa faahfaahiyey qarashaadka ku baxay masjidka iyo sida qarashaadkaasi uu ku soo xarooday ee kolley markanka horeyta geel mayba haayeen geel oo unaga bilaawni soddon iyo afar neef gaale iyo gaalahaay ee gaalaas markii la gadi dhiimijay mayba nagadayihiin labaatan iyo sadde kun iyo sideed boqol iyo gaali beesadiis nagati eringaningnajari erin mayba nagadayihiin boqol soddon iyo sadde neef ee beesadiisa subab erin isku yarhaay waarko ilahaay ee mayba nagadayihiin afar kun konton iyo todob dolar dhibi illi deegaankanna mayba la ku aruuriyayihiin oo ilaa doolandool iyo ilaa hubadda aradun meelo baalmahan wada deeren saddex kun afar boqol liidun iyo sagaal dhibi shan tuutaal ahaan masaajidka dhismadiis mayba galleehi soddon iyo lama kun sagaal boqol labaatan iyo todoba doolar dhibi hal iyo masaajidka mayba anti galliya nagati ilaa haddana hawoo beese waaniniiley ilaa taqriiban kun iyo shan boqol gadarsho ah waxgaradka deegaanka oo dhankooda munaasabadda ka hadlay ayaa mahadalle kadib u mahadceliyey guddigii dhismaha masjidka iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha masjidkan cusub ee deegaankooda laga hirgeliyay barnaamijku madilo bilaaway dadyar weliba taleefaan la haskugu weeray akhyaaray maylaray deegankun deegan barakaysamaha masaajidkii jiridahaay waaba noo dumahaya salo weelaha lahas ari dadyaraha ku bilaawadi kolay bileeraday haddee warbixintiis aan makannagadaayo laajinnadii barnaamijkaas ha ka shaqayti unu kora kula jarnay dadaa aan saarnay aan hulnay lankii gasniji haay ilankii amiir haayi ilaahay didna barnaamijkaas ka shaqeeyeen ilaahay miisansho hasanaadkan ka kabayalana mada kale dadkii barnaamijkun ku qiib qaadadeen ilaahay amarjo ikhlaasan kawaal hantidiyo biyan ilaahay aan barakaay deegaankan waxaa horay ooga furnaa masjid ka samaysnaa dhis ama jirid balse masjidkan waxa uu noqonayaa masjidkii ugu horreeyey oo dhagax ka samaysan oo laga hirgeliya deegaankan mahadsanid abu xasaan nadwi cilmiyeed qayimaha oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka dalka soomaaliya ayaa lagu qabtay mid ka mid a masaajidda magaalada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkan eegaya waxaa masjidka jaamaca ee degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga gedo lagu qabtay nadwa cilmiyeed taas ay bulshada si weyn uga faa'iidaysteen intay socotay nadwadan ayaa waxaa looga hadlay mawaadiic kala duwan waxaana ka mid ah culimmadii nadwadda qabatay sheekh xasan takar sheekh maxamed balli iyo sheekh abu muslim ilaahayna wuxuu leeyahay ixusa fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun ixusa anna waa in xusaya igu shukriya ha u kufrinina ilaahay saasuu leeyahay subxaanahu wa tacaala adkaarta inaan la nimaano mar walba adkaarta annagaa ku badbaadayna dadku waxa ay dhibaatada ugu dhacaysaa jirooyinka ibtilooyinka balaayooyinka dhibaatooyinka kulli shaytaan iyo cuyuun iyo waxaa maraya yacni shaydaanku waa ogtihiin oo bini aadamku wuxuu uga socdaa meesha dhiig uga socdo ina shayطaana yajri min ibni aadam majra dami meesha dhiig uga socdo waxaanu jira asagaa wata bakteriyada aad maqlaysid iyo viruska waxaan oo qalajyaha lagu duraayo cirbadaha isku durayna waxaan jirada wuu bukaa lagu leeyahy kulli waa shayطaan wax ka imaanaya weeye kaasaa ku dulmi laanno dikrigii ilaahay baa nugu yar adkaaru sabaax ma la nimaanaa adkaaru lmasaa ma la nimaanaa ma akhrino ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkiisa macawudateynka ma akhrisanaa bacda salaad shanta salaadoodoo faradka ah mar walba waxaa la rabaa macawad suurat likhlaas iyo macawudateynka inaan akhrisano si ay xijaab nooga noqdaan waxaasoo shara shaytaan iyo sharkiis maxaa uga badbaadi karnaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa ka soo aroortay shanta salaadood bacdigoodba inuu akhrin jiray suurat likhlaas iyo macawudateynka iyo aayad kursida kama u tegi jiray rabilciisa qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay war dadka iimaanka laga helayo xaaladiina la socda inaad geeriyoonaysaan in mare laydinku duuduubayo in adduunyada dhaafaysaan in meeshaas uu kaaga horeeyo iimaan iyo camal saalixa saaxiib aan lahayn qaraabo aan lahayn eel aan lahayn amiir aan lahayn e v c aan lahayn tol aan lahayn waxaa halkaa aan ugu tegaynaa waa iimaan iyo camal saalixa weeyaan waxaad ka cabsataan maalin waalidku uusan weladka waxba u gelayn maadaama maanta uu koolkoolinayo waa aabbahay waa awaysan hooyaday waa soo koryeen saddex aq bay igu leedahay saanu ii galay waalidkuna uusan weladka waxba u gelayn dugsi buu geynaya qur-aan buu geynayaa waa u gudaya waa u guurinaya waa wiilkaygii waa gabadhaydii laakiin maalintaa waxay isku tarayaan ma jiraan way aqoonsan tahay xukuumaddan mujaahidiinta qaanuunka iyagu dejiyeen ma aqoonsanee shareecada alla soo dejiyay rumaysan yihiin ilaah baa sharci dejiye ah iyaguna maxay leeyihin baarlamaanka markay la hadlayaan annagu waxaanu nahay golaha golaha sharci dejintay leeyihiin allah subxaana wa tacaala wuxuu la gaar yahay bay sheegteen rabbinimay sheegteen arbaab min duuni illaahi waaye baarlamaanka kuwa ku jira baarlamaanka ayaa xukun soo dejiyey qaanuun noo soo dejiyey waa raacsannahay baarlamaankan ka dambaynaa ninkii yidhaahdana rabbi buu ka dhigtay sida qofka muslimka ah ee yidhaahda kitaabka alleh aayaddii ilaahay wuxuu waxaas uu nagaga reebay ayaan ugaga harnay wuxuu ilaahayna faray ayaan fartoonaanay markuu yidhaahdo ha yuu caabuday allah iyagana baarlamaankii bay caabudeen waa inaan fahmnaa walaalayaal nadwadan oo ah nadwa cilmiyeed ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaystay qeybaha kala duwan ee bulshada degmada ceelcadde iyo deegaanada hoos yimaada mahadsanid casaam dumarka muslimaadka ee ku dhaqan mid ka mid a deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ayaa wareejiyey hadaayaad ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore xafladda wareejinta hadiyadaha ay diyaariyeen dumarka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka dalandoole ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxay dhowaan ka dhacday howl ku yaalla deegaankaasi halkaasoo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin imarti sharaf kala duwan waxay ahayd munaasabad si heer sare loo soo agaasima oo ay dumarka ku wareejinayeen hadiyado kala duwan ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka uga jira furimaha hore dumarkan ayaa ugu talagalay hadiyadahan si loo gaarsiiyo ciidanka mujaahidiinta ee ku sugan jiida hore islamarkaana ay niyadda ugu hayaan inay ka dambeeyaan dumar garab istaaga jihaadka ugana dayda gabdhihii saxaabiyaadka allaha ka laali noqde ugu horeynna munaasabadii hadiyadda wareejinta waxaa ka hadlay sheekhul mujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf oo bogaadiyey kaalinta dumarka muslimaadka ee dalan doole waxaan maanta ku sugannahay deegaanka la yidhaahdo dalandoole oo wilaayada baydhabo waxaannu guddoomaynaa gabdhihii muslimaadka ahaa oo alle dartii maalkooda u bixinayo allaahu akbar halkan hortayda waxa yaalla gabdhuha muslimaadka ay bixiyeen timir dhar macawiish iyo saraawiil iyo cimaamada leh aagagga biyaha lagu shubto oo dihaarka ah maalkoodiiba ay bixiyeen taana alla wuxuu ku tilmaamayaa dadka dadka ugu sharaf badan alla agtii mu'miniinta kuwa u qiimo badan waa kuwa jihaadka naf iyo maal ku bixiya yacnii gabdhuha muslimaadka maalkooday bixinaayeen jihaadkay gelinaayeen gabadha la yidhaahdo khasnaa binti camrin ashaacira radia allaahu canha afar wiila iyadu dhashay bay jihaadkii waxay geyshay yarmuug ay u raacday iyadii sidaasaa jihaadka maalka loogu bixinaayey waana idinka guddoonnay wixii aad keenteen allahna waxaan ka baryaynaa gabdhaha muslimaadka ahee sharafka badan ee idinka horreeyey ee muxsanaadka ahaa ee alle qaali agtiisa ka ahaa ee saxaabo lahaa oo taabiciin lahaa dariiqooda allah inuu idin mariyo inaad sii kordhisaan dadaalka oo jihaadka maalkiinna gelisaan oo ilmihiinna u dirtaan hooyadu waa madraso aan laga maarmin wey udubdhaxaad baad islaamka iyo jihaadkaba u tihiin marka waa inaad maalkiinnana bixisaan awlaaddiinna bixisaan islaamka aad garabkiisa aad noqotaan wajazaakum allah subxaana wa tacaalaana ha idinka abaalmariyo wixii alldhammaan aad bixiseen waana idinka guddoonnay in shaa allahu tacaala meeshii aad la jeclaateen ayay gaari doontaa mujaahidiinta markaasaa alle subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu allah idinkugu dembi dhaafo maalkan aad ilaahay dartii u bixiseen hadaayaadkan loo diyaariya mujaahidiinta ku sugan furmaha hore waxaa isugu jiraan caagadaha dahaaran buskud timir dhar iyo agabyo kale oo ay haweenka ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta waa kuwan qaar ka mid ah dumarka muslimaadka ku dhaqan deegaanka dalandoole oo ka warbixinaya agabyada ay munaasabadaasi ku wareejiyeen in kunaa banaat alislaam fii wilaayati baaya alislaamiya fii qaryati dalandool تحت محافظة بيضاء ونشكر الله المنعم لأجل بما أصدق من الآلاء العديد القياضة وما أمتن علينا إذا أخرجنا من الظلمات الجهل إلى النور للعلوم الإيمان والأعمال فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين ونشكر أيضا جنودنا وقرة أعيننا لحركة الشباب المجاهدين قادة وجنودا على سعيهم للإسلام وأهله ونشكر أيضا سادة الولاية الباية الإسلامية على جهدهم وكدهم في طويل حياتنا ديننا ودنيانا فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله انت اسكو بعد انا اهل ardayda dalandool gabdho kanoolaanka ku mid ahaa insha allahu tacaala geek meeluun hadda fadhiinamay baan fadhiinaha inay infaaqi gabdhooy mujaahidiinta diyaariyaan inta ku wareejinayaan fadhiina ilaahay subxaana wa tacaala yaana ka mahadsan mahadkan bacdashe martadii iyo xarakadii iyo wilaayaadkii dadkii hana booqdeen marti sharafkii mayba lanaha dhawaada eedii eedaan mahadsantiin booqashadiisin hana booqateen intaas bacdashe intuu alaabeen ku muuqato oo aalad e oo mayleeraay oo macawsi camaamado iyo walwelban isku jaran gabdhooyi muslimaadka dolandoolka noolan yaha wareejiya hadiyada sayti ilaahay subxaana watacaala ka mahadsan mujaahidiintiiyo garabjoogana yaanka kaalmeeyahayna yamela raaysiya biisadahayna ilaahay subxaana watacaala yaanka kaalmo weydiisadaan insha allahu tacaala unina garabkigeena insha allahu tacaala mujaahidiinta meel walbiyo roogan maybalana dhammaantiin ilaahay subxaana watacaala hasiin sugo ilaahay subxaana watacaala maybera yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru allaha yansurukum waythabit aqdaamakum yaari xafladda geeka meeluun taalo munaasabadda geeka meeluun ka socota wareejintun iyo mayba ku mid ahaa buskuda wareejini buskudkaas oo deeraw afartan loor mayba ku mid ahaa aagag aagag iyo saabaysanaay oo mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala maybu aha sheewkan haada fadi garabsho galada fadan adowka ilaahay madiyo xanuun jeehaan mayba wabaabku waraa fadan ku mid eh may kale ku mid eh gabalkun hadiida geekala ku wareejiyi tamara ku mid eh may kale ku mid eh koobaba ku mid eh saasoo kale may kale kumid ahaa maybu aha dhara kumid ee dharkaas oo noocyadiisyaal bedelan macawiise kumid ee cimaamadooyin shaarar buumayaal funaanooyin iwal intaaslimid ee oo aha tanta laxanka koobo koran ugu dambeynna suldaan cabdilwaaxid macali xasan oo ka hadlay munaasabadan qiimaha badan wuxuu haweenka deegaanka dalandoole ku bogaadiyey kaalinta ay ka soo baxeen iyo garib istaagga ay had iyo jeer u muujiyaan jihaadka ka socda bariga afrika walaageekan ku kumuud waladeedunanka farahasamnu mayba aan mahadnaqaanaha gabdhoogi oonaysay jihaadka qiib qaadadeen oo qaadadeenoo aayidka ilaahay iyo aadiis rasuulka qaadadeen oo gabdho geeka maybu aha hoogyo iyo handadiyo geliyahayan jihaadka geliyahayaan buskudka dubahayaan aagataha tulahayaan dharata dhiibahayaan maybu miisaanjiha sanaadka ilaahay insaara iidaanka mahadsinyin mayba lenaaha wanaagan geeka hatijara wanaag kufayle hormahanamarn ilaahay ningowiyooy mayba lenaaha mujaahidiintii mayba ka wareejiyeen gabdho mu'minaadka reer dolandoola intaas oo hatitara la sheegay buskut ah iyo aagata saaban iyo dharata kala nooc ah ma'aawisi leh amaamadooyin leh shaatooyin leh rasuulkan salawatullahi salaamuhu mayba niin sheegaya sadaqada libiyawani gafafka tartaraaso nahartana maybo damyaasada oonay tay biyo haddii dabkala kashaban damyaayaan sadaqada silim biyahay mayb waa ini goolka rasuulka iyo goolka ilaahay lika biyahayo oo sunnada la waafayahay walbadan wanaagayla kulukulume ilaahayna allaafamulaafa taanla laabe eed iyada lankama hadsinyi inta badan dumarka muslimaadka ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxay bixiyaan hadaayaad kala duwan ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta waxaana u dambeeyey hadiyada ay bixiyeen dumarka ku dhaqan deegaanka dharqo ee hoostaga magaalada baydhabo waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan cudurka gowracatada oo halis baan ku haya carruurta soomaaliyeed ee ku nool gobollo ka tirsan soomaaliya waa kan walaalkeen cismaan axmed dhuubow cudurka gowracatada ee afka qalaad lagu yidhaahdo dhiftiiriyaha ayaa si baan ugu dhex faafaya carruurta soomaaliyeed isaga oo dilay tobannaan ka mid ah halka ay la jiifaan boqolaal kale xanuunkan dilaag ah oo si tartiib ah dalka ugu faafayay tan iyo sannadkii tegay ee laba kun afar iyo labaatanka magaalada muqdisho oo ah caasimada dalka soomaaliya ayaa ka mid ah goobaha ugu daran ee cudurkan uu ku dilay carruur fara badan warbixin cusub oo ay daabacday wakaalada wararka ee royters ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay sanadkan la daaladhicayso kororka deg deg ah ee cudurka difteriya iyadoo kiisas badan oo dhimashaha laga diiwaangeliyey halka gurmadka caafimaadkan uu hoos u dhacay sababo la xidhiidha caafimaadka dalka oo aada u liita sanadkan gudihiisa waxaa la diiwaangeliyey in ka badan kun iyo lix boqol oo kiis kuwaas oo toddoba iyo siddeetan qof ay u dhinteen halka sanadkii tegay ee laba kun afar iyo labaatankii la diiwaangeliyey siddeed boqol soddon iyo siddeedkiisa iyo konton iyo lix dhimasho oo kale cudurka difteriya oo ah cudur halis ku ah nolosha dadka haddaba muxuu yahay xaggeese ayuu ku dhacaa waa kan dhakhtar arrimahaasi sharxaya alxamdulilahi rabbialcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi waaalihi wasaxbihi wasalam aad baad u mahadsantihiin waan idinkaga mahad celinahayaa bacdallaahi adeega hufan ee aad bulshada u haysaan cudurka gowracatadu ama afka qalaad loo yaqaano ee difteriya ee waa cudur halis ah oo ay keento bakteriya waxaana sabab u ah bakteriyada loo yaqaano corian bacterium difteriya waxa uu inta badan saameeyaa cudurkan xuubabka jilacsan ee dhuunta iyo sanka ama cunaha mararka qaarna wuxuu saameeyaa maqaarka bakteriyadani waxay soo saartaa sun loo yaqaano toxin taas oo burburisa unugyada islamarkaasna dhaawici karta xubnaha iyo nodayaasha jirka cudurkan waa cudur xilligan socdo aan ka hadlayno meelo badan oo gobolada qaar ee soomaaliyana ka jira sababta rasmiga cudurkan waa bakteriyada loo yaqaano corin bacteria difteria taas oo saamaysa cunaha iyo sanka dhibaatooyinka ugu weyn ee keentana waa xiritaanka ay neefmareenka ay xirayso cudurkan wuxuu leeyahay noocyo kala duwan midda koowaad waa midda cunaha iyo sanka ku dhacda nooca koowaad oo inta badanna la arko waxaa kaloo jirta nooca gowracatada ah ee saamaysa maqaarka taas oo waxyeelaysa maqaarka jirka bani aadamka iyo nooc saddexaad oo inta badan dhif ah aan badnayn taas oo waxyeelaysa indhaha iyo qaybaha cawrada iyo xuubabka jilacsan deeqa maxamed cali oo ah hooyo soomaaliyeed oo la hadashay royters waxa ay sheegtay in carruurteedu afaraha ay la soo barakacday saddex bilood ka hor ayna helin tallaal caafimaad oo ku filan waxay tiri gabadhayda oo sagaal jir ah way ka caafimaaday cudurka wiilkayga oo siddeed jir ahna wuu u geeriyooday halka carruurtayda kale ee labada ahna lagu daaweynayo hadda mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee magaalada muqdisho cudurkan ayaa inta badani waxa uu ka dilaacay deegaanada ay ka arrimayaan maamulada ridada ee dalka ka jira gaar ahaan deegaanada uu ka taliyo maamulka isugu yidhi puntland iyo midka ka jira magaalada muqdisho hay-adda u dooda waxa loogu yaro xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in xukuumadda ridada ay ka gaabisay gurmashada caruurta ku saamoobay cudurka dilaaga ah iyada oo miisaaniyadda caafimaadka ee sanadkii tagay ee laba kun afar iyo labaatan keliya ay u qoondeysay afar dhibic sideed boqolkiiba mar wasaaradda caafimaadka ee kooxda ridada soomaaliya wax laga weydiiyey eedahaasi ayay diiday inay ka jawaabto xaaladda caafimaad ee dalka ka jirta ayaana ah mid liidata taas oo keenaysa in sanad kasta tobannaan caruur ay u geeriyoodaan cudurro kala duwan iyagoo aanan helin wax daryeel caafimaad ah gobollada bari iyo mudug tirakoobyadii ugu dambeeyey ee laga sameeyey ayaa lagu ogaaday in cudurka difteriya uu ku dilay toddoba iyo labaatan qof halka boqolaal kalena uu soo ritay magaalada gaalkacyo ee bartamaha dalka soomaaliya waxaa sidoo kale xanuunkan uu ku dhacay dad ka badan boqol toddobaatan iyo siddeed xubnood oo u badan carruurta ay da'doodu ka yar tahay shanta sano iliwareedyo ayaa sheegay in faafitaanka cudurka iyo dhimashada sii kordhaysa ay sabab u tahay daryeel xumo caafimaad oo ka jirta deegaanadaasi si gaar ah helidda daawooyinka cudurka difteriya waxaa jira astaamo iyo qaabab lagu garto cudurka sida ay sheegayaan dhakhaatiirta aqoonta u leh cudurkan gowractada calaamadaha ama astaamaha lagu garan karo waxaa ka mid ah calaamadaha iyo astaamaha cudurkan badanaa waxay bilowdaan laba ilaa iyo shan maalmood kadib marka qofka uu ku dhaco caawugan calaamadaha ugu badan ee lagu arka qofka xanuunkan qaba waxaa ka mid ah cuno xanuun cod xumo ama codka oo isbedela iyo liqidda qofka oo ku adkaata xub cowlan oo dhumuc leh oo daboolaya ee cunaha oo dadka lagu arko oo weyn oo markaasi liqitaanka ka hortagaya sidoo kale qanjirada qoorta oo aad u barara sidoo kale qandho iyo daal guud oo qofka soo wajaho qarqaryo iyo dhaxan qofka u timaada sanka oo dareere ka yimaada mararka qaarna dhiig wata neefsashada oo adkaata sababo la xiriira xuubka dhuunta oo xaniban astaamaha mararka sunta jirka gasho la arkana waxaa ka mid ah garaaca wadnaha oo aan caadi ahayn ama wadna istaag oo qofka ku imaada dhaawaca neerfayaasha oo soo gaara ama curyaannimo xagga xunguriga iyo neerfaha ama maskaxda gacmaha nudayaasha lugaha sambabada mararka qaarna ay qofka ku imaato qabatiin sidoo kale dhaawacyo keliyaha ka soo gaaro ayaa lagu arkaa macluumaad la helay waxay intaasi ku darayaan in bilihii janawari iyo maaj ee sanadkan laba kun shan iyo labaatan ay aada u kordheen kiisaska cudurka ilaa toban iyo siddeed dhibic laba boqolkiiba waxaana tani ay muujinaysaa sida xawliga ah ee cudurkaani uu ku faafayo cudurka loo yaqaano gowracatada ayaa la aaminsan yahay in in ka badan boqol qof ay sababtiisa ugu dhinteen soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey halka uu soo ritay kumanaan kale sida ay muujiyeen tirakoobyada la faafiyey deegaanada maamulka puntland uu ka taliyo keliya ayaa waxaa laga soo diiwaangeliyey afar boqol laba iyo siddeetan kiis oo xanuunkaasi ah gowracatada waa cudur halis ah oo ku dhaca hawamareenka waana cudur si fudud ku faafa waxay dhakhaatiirtu sheegeen in la isku qaadsiiyo qufaca iyo hindhisada waxaana calaamadaha lagu garto ka mid ah qandhada iyo cunaha qofka oo barara waxaa sidoo kale la sheegay in cudurka uu ku dhaco maqaarka waxaa jira dhibaatooyin badan oo uu keeni karo cudurkan haddii dadka uu ku dhacay aanay helin daawooyinkiisa sida uu sharaxayo dhakhtar aan arrimahaasi ka waraysanay cudurkan dadka ugu badan ee khatarta ugu jira ama looga cabsi qabo cudurkan inuu ku dhaco ee difteriyada waxaa ka mid ah caruurta ka yar shanta sano iyo dadka waaweyn ee aan helin tallaaladii loogu talagalay ee cudurkan oo dhammaystiran ama aysan cusboonaysiin tallaaladii loogu talagalay cudurkan dhibaatooyinka cudurkan oo qofka ku reebi karo ee haddii aan la daaweyn waxaa ka mid ah xanibaad neefmareenka ah neefmareenka inuu xanimo ama qabatiin ay ku imaato ugu dambayntiina qofka uu u dhinto sidoo kale wadnaha oo qofka istaaga waxay ka mid tahay dhibaatooyinka cudurkan oo keeni karo markaasna dhimasho ay imaan karto neerfaha oo dhaawacma curyaannimona ay ka daba imaato keliyaha oo shaqada joojiyo islamarkaasna ay ka daba imaato islamarkaasna qofka inuu u dhinto infekshanno oo heerka labaad ah sida oofwareen iyo dhega xanuun oo tites media inay qofka ku timaado ee ugu dambayntii heerka ugu dambeeyo khatarta waa dhimasho boqolkiiba toban ayaana ugu badan dadka da'da caruurta ah shanta sano iyo wixii ka yar ee cudurkan iskugudubkiisa ee wuxuu ku gudbaa qof iyo qof oo loo sii maro ee qaybo yaryar oo hawada ku gudba ayaa jira sida qufaca iyo hindhisada sidoo kale taabasho toos ah oo nabro ama dareeraha caabugga qofka qaba laga qaado ayaa dhici karta ee sidoo kale walxo wasaqaysan oo marar dhif ah qofka taabta ama soo gaara inuu cudurka ka qaado ayaa dhici karta ee sidoo kale ee xambaarayaasha cudurkan dadka soo qaaday aan calaamado lahayn ayaa cudurka sidoo kale faafin kara sida ay ku taliyeen dhakhaatiirta waxaa jira qaabab lagu daweeye oo uu leeyahay cudurka kaasoo u baahan dhakhtar aqoon u leh islamarkaana la socda marxaladaha uu marayo daaweyntiisa maaraynta ama daaweynta cudurkan ee waxaa ugu horeeya daawada loo yaqaano difteria antitoxin ama dat waa sun ka hortagta sunta wareegaysa ee dhiigga ku jirta cudurka hambaarsan marka waa in si degdeg ah qofka loo siiya daawadaas ee ma soo celinayso unugyadii dhaawacmay ee jirka ka dhaawacmay balse waxay ka daba tagtaa ee daaweyntii inta dhiman sidii loo bogsiin lahaa ee sidoo kale cudurkan waxaa lagu daaweyay antibioticyo sababtoo ah waxa keenay waa bacteria bacteriana inta badan waxaa lagu daaweyay antibioticska ee waxaa yaqaana marka hadba qiyaasta iyo sida loo siinayo dhakhaatiirta ayaa lagala tashan karaa ee qofka wuxuu tagayaa harunta ugu dhow ee markaasi ama goobta caafimaadka ugu dhow uu heli karo ee sidoo kale qofka waxaa loo sameeyaa daryeel taageero caafimaad ee ama waxaa loo yaqaano supportive care ee maaraynta neefmareenka qofka ee naqaska ku xiran ama hawamareenka uu ka xirmay tubo ayaa la geliya ama mataqaanaa neefmareenka ayaa loo fura ee si markaa xanibaadii meesha ay uga baxdo ee sidoo kale qofka nasasho sariireed ayaa loo sameeyaa si wadnaha iyo garaaca wadnaha uu u yaraado ee sidoo kale biyo badan iyo cunto ee ayaa qofka la siiyaa ee sidoo kale raadraaca cudurka ayaa laga daba tagaa ee ka hortagga cudurka ama markaasi waxyaalo la mid ah in looga hortago ayaa loo sameeyaa ee sidoo kale in la aqoonsado cudurkana waa qayb ka mid ah daaweynta ee si loo daaweeyo dadka ka agdhow ee dadka cudurkan saameeyey iyo meelaha ay ka soo qaadeen intaba ee sidoo kale tallaalkana in la xoojiyo mararka qaarna antibioticyo ka hortaga in la qaato ee cudurkan waxaa looga hortagi karaa in la qaato cudurkan tallaalkiisa sida d t b d t a b iyo d t difteria tetanus bortotis ee in si gaar ah loo xoojiyo caruurta yaryarka ah tallaalkooda ama kor loo qaado tobankii sanaba mar la daaweeyo ama la tallaalo si markaasi na loo abdate gareeyo tallaalka ee sidoo kale waxaa lagu dadaalaa cudurkan ka hortagiisa ka fogaanshaha ee qof cudurkan qaba in lagu dadaalo warbixin ay hore u soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha caafimaadka ee loo yaqaano w h o ayaa lagu sheegay dalalka angola jamhuuriyadda afrikada dhexe jaad kongo jamhuuriyadda dimuquraadiga ee kongo etoobiya madakaskar maali soomaaliya iyo koonfurta suudaan ay yihiin kuwa ugu nugul ee cudurka mahadsanid dhuubow warbixintiisana waxay guniyi gebagaba u ahayd warkii subaxnimo saaka aad ka dhagaysanayseen andalus xilliganna waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu